halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos waxaannu ka hadlaynaa xaalka ku saabsan in la iibsan karo cunnooyinka loo bixiyo asnaamta sidaannu ku bilownay cutubkii siddeedaad
baa awood leh ayo iyo khayr badan iwad iyo sharaf leh kalayaana maane rabbibaa adkaan leh caqli aan goyn iyo ilays aan damayn leh kalayaana maane rabbibaa awood leh ayo iyo khayr badan iyo sharaf leh kalayaana maane adduunku badbaadsho dembigeenni awgii isaga u iishe kalayaana maane rabbibaa awood leh ayo iyo khayr badan ilwad iyo sharaf leh kalayaana maane ibliskiyo jiniga adana halumiya isaga ka adage kalayaana maane rabiba awood ayoiyo khayr badan ibadiyo sharaf kalayaana maane ninkii ruuxa aamina rabbigiisa deeca
markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd xorriyadda qofka masiixiga ah markay joogto hilib cunista markaana bawlos ayaa masiixiyiintii reer korintos u sheegaya inay cuqdada iska saaraan waayo buu yidhi hilib lagu qalay macbudkaasi isaga ah wax dhibaal yeelan maayo waayo buu yidhi waxaa jira hal ilaah iyo hal sayid waxaana ay kala yihiin ilaaha aabbaha ah iyo ciise masiix haddaba asnaamtii badneed oo ay ugu weyneed afrodait ama venes ayaa dadku waxay ugu yeedhi jireen ilaahyo markii aad booqato magaaladii qadiimka ahayd ee korintos ayaad arkaysaa sanamkii abollo oo isna halkaasi ka taagnaa waxaana ku muuqanayaa in dadkii berigaasi ay caabudi jireen wax aan micno lahayn haddaba waxaa hilbaha loo keeni jiray asnaamta wakhti yar bay hortooda oolayaan marka ay sidan tahay ayaa loo sheegay in asnaamtu ayaan waxba ahayn wuxuu haddaba qofka masiixiga ah garanayaa inuu hal ilaah jiro iyo hal sayid oo ah ciise masiix kan wax waliba ay ku ahaadeen oo innaguna isagaynu ku ahaannay haddaan horay idinku sii wadno aayadda xigta ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan laakiin dad oo dhammu aqoontaas ma wada laha laakiin qaar sanamka tan iyo hadda u bartay waxay u qabaan waxay cunaan sidii wax sanam loo sadaqeeyo qalbigooda itaalka daranina wuu nijaasoobay haddaba kuwan itaalka daran oo weli dhallaanka ah markay joogto aqoonta masiixa oo loogu yeero masiixiyiinta jidhka ayaa waxay ahaayeen kuwii u dhibaateeyey ama u arkay in hilbahaas loo bixiyey asnaamta la iibsadaa ay dembi noqonayso haddaba ma aanay lahayn aqoonta ah in asnaamtu aanay waxba ahayn haddaba cuqdadnafsi ayay ka qaadeen cunista hilibka lagu bixiyey macbudka markaasay kuwii kale oo cunayey shaki geliyeen waxyaabahaas oo kale maanta way ku badan yihiin dhulka waxay la tahay in ay ku xigmad badnaayeen ama ilaah ugu dhow yihiin kuwa danta ay ku qasabtay inay hilibka ka soo gataan halkaas waxa la doonayo waxa weeye in niyadda la beddelo ee ma ahan in cunooyinka iyo wax aan micno lahayn lagu xidho badbaadadii ilaah ee ku timid nimcada haddaba kuwii ay la ahayd inay yihiin niman la doortay ayaa waxay aad iyo aad kaga xumaadeen hilibka lagu iibinayo kawaannada macbudka marka iminka bawlos wuxuu dejinayaa qaynuun aad u weyn oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka siddeedaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan cuntadu ina horjoojin mayso ilaah haddaynan cunin waxba inagama dhacayaan haddaynu cunnana waxba inooma kordhaan haddaba hilib inaynu cunno iyo inaynan cunin ayaan waxba ku kordhinaynin xidhiirka aynu ilaah la leennahay oo welibana waxba uma dhimi karto waxaad haddaba xusuusataa in simon butros dhibaato ay ka haysatay cunista hilbaha xayawaanka aan daahirka ahayn hase yeeshee waxaa la tusay muujin ku saabsan hilbaha dhaqan ahaan aannu cunin sida doofaarka geela iyo xayawaanno kale oo yuhuuddu ayan cuni jirin weliba markii muujinta la tusay kadib ayaa butros wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka tobanaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan laakiin butros wuxuu yidhi saas yaynaan noqon rabbiyow maxaa yeelay weligay ma aan cunin wax xaaraan ah oo aan nadiif ahayn markii dambe ayuu sayidka u yeedhay oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka falimaha rasuullada cutubka tobanaad aayadda afar iyo tobanaad oo qayb ahaan leh sidan wixii ilaah nadiifiyey xaaraan ha ka dhigin haddaba ilaah kala qaybin maayo haatan xayawaanka daahirka ah iyo xayawaanka aan daahirka ahayn oo wuxuu leeyahay waxyaabahaas waa la soo dhaafay iminka waxaannu cuni karnaa xayawaannada horay loogu mamnuucay kitaabka axdigii hore sida geela iyo ninkii doonaya ama qofkii doonaya doofaarka iyo gorayada iyo kalluunka oo dad badan oo soomaali ahi ayaan cunin hase yeeshee waxaan idinku leeyahay haddii nin masiixi ah oo doonayo inuu igu casumo hilib doofaar waxaan leeyahay walaalow iga daa doofaarka ma cune waxaa haddaba halkaasi ku cad in ilaah aannu dadka oo dhan ku odhanaynin war qasab ku cuna hilibka doofaarka welibana reer galbeedka aan doonaynin inay hilibka geela cunaan oo masiixiyiinta ah ayaan la qasbaynin qaar ka mid ah dadka yaga oo aan cunin goroyada iyo kalluunka iyo sagaaradaba ayaa hadday doonayaanna ay cuni karaan haddii kalena ninna qasbi maayo hase yeeshee ciddii doonaysa way cuni kartaa doofaar goroyo geel kalluun iyo sagaaro haddaan horay idinku sii wado qaynuunnadan bawlos uu dhigayo ee ku qoran warqaddan koowaad ayaannu eegaynaa cutubka siddeedaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan laakiin iska dhowra si aan ikhtiyaarkiinnu wax lagu taranturoodo ugu noqon kuwa itaalka daran iminka ma ahan in dood laga keeno cunista hilibka diyaarka ah wuxuu doonayaba ha noqde waayo hilib cunis kuma aadan badbaadin haddaadan cuninna lagaaga tegi maayo waxaase la doonayaa inaad khadariso dadka kale ee aan doonaynin inay cunaan ama inaad hor joogsato kuwa doonaya inay cunaan hilbaha ay ku faraxsan yihiin ama ay doonayaan kan sagaaraduba ha ugu horreeye haddaba waxa la doonaya waxa weeye in kuwa itaalka daran ee aan ku adkaanin rumaysadka aad loo dhiirigeliyo haddii aynu aragno niman masiixiyiin ah oo aan jeclayn cunooyinka qaar waa inaan lagu qasbin oo aan la odhan war innaguba waannu cunnaaye adiguna inala cun sagaarada ama doofaarkan waxaa la doonayaa inaan muhiimadda la saarin cunno waxaa muhiimadda la saarayaa in ciise masiix uu u dhintay dembiyadeenna oo isku tallaabta lagu qodbay oo uu dhintay oo maalintii saddexaad uu ka sara kacay dhimashadii oo uu samada aaday oo uu haatanna fadhiyo gacanta midig ee weynaha ilaah waxaa lagaa doonayaa inaad eegto sida ninka masiixiga ah uu u arkayo ficilkaaga markaana ficilkaaga ha ka dhex arko jacayl haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan haddii qof uu ku arko adigoo aqoonta leh oo cunto ugu fadhiya meeshii sanamyada hadduu qalbiga ka itaaldaran yahay qalbigiisu miyaannu ku adkaanaynin inuu cuno waxa sanamyada loo sadaqeeyo haddaba asbaabta kuwo fara badan oo masiixiyiin ah ayaan u doonaynin inay farageliyaan howlaha dad kale ayaa waxay tahay inay marnaba dadkaasu ayaan doonaynin inay dad kale waxyeeleeyaan ama wax u dhibaan haddii aad taqaan sida kabebayda loo ciyaaro dhegaystow ama kale qoobka ciyaarka loo ciyaaro welibana dad aan jeclayn qoobka ciyaarka ay xerta ku jiraan waa inaadan ku hor ciyaarin waxaa haddaba jira shuruuc fara badan oo sidaas oo kale ah oo qofka isaga un uu isxilsaarayo si aannu wax ugu dhimin walaalaha kale haddaba waxaa jiray waxyaalo fara badan oo aan maanta samaynaynin iyadoo aasaaska go'aammada aan waxyaabahaasi ku diidanahayna uu yahay jaceylka aan u hayo ragga kale ee masiixiyiinta ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka siddeedaad aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan waayo waxaa aqoontaada aawadeed lumaya kan itaalka daran oo ah walaalkaagii uu masiixu aawadiis u dhintay soo haddaba arki maysid in haatan qaynuunkeennu uu ka beddelan yahay markii aynaan masiixiyiinta ahayn haddaba ma ahan in diiradda la saaro waxaasu ma qalad baa mise waa sax laakiin waxaa la eegayaa sida ay u saamayn karayso qofka kale ee masiixiga ah iyo weliba derisyadaada haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka siddeedaad aayadda laba iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan markaad walaalaha sidaas ugu dembaabtaan oo aad qalbigooda itaalka daran u xumaysaan waxaad ku dembaabtaan masiixa haddaba haddii innaga aawadeen uu nin rumaysan iimaanka uu ka weecanayo masiixa waxaannu xumaynaynaa masiixa qudhiisa haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo tobanaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos waxaa qoran sida tan taa aawadeed haddii cunto walaalkay xumayso hilib weligay ma cuni doono si aanan walaalkay u xumayn haddaba waxaa halkan yaalla wacyigelinta ku saabsan ficilladeenna ku aadan kuwa inala jaarka ah iyo kuwa aynu isla shaqayno bawlos wuxuu mar kale ku noqonayaa cutubka tobanaad isla sida ku qoran warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka tobanaad inkastoo aynaan weli gaarin waxaa ku qoran sida tan wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba wax ma dhisaan haddaba waa dow in wixii qalad ah iyo wixii quman layshoga tusaaleeyo laakiin welibana tan ahmiyadda leh waxa weeye sida taasu ay u saamayn doonto walaalka aan iimaanka ku xoog badnayn wax waliba waa ii bannaan yihiin laakiin xorriyadda qofka masiixiga ah kuma xirno shuruudo iyo shuruuc kala duwan mana ahan inuu ku socdo ama uu xadeeyo dhaqan xorriyadda qofka masiixiga ah waxay ku sallaysan tahay jacayl xorriyaddayda masiixinimo ayaan ku helay samaynta waxyaabaha quman ee ii eg inaan sameeyo laakiin jacaylka igu jira aawadiis ayaanan sharciyadaasi kula isticmaalaynin ninka masiixiga ah ee itaalka yar waxaannu haatan soo gaarnay cutubka sagaalaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos mawduuca cutubkani uu ka hadlayo ayaa wuxuu yahay xorriyadda masiixiyiinta markay joogto howsha loo qabanayo ciise masiix cutubka siddeedaad ayaa bawlos wuxuu ku qaadaa dhigayey xaaladaha ku saabsan xorriyadda qofka masiixiga ah uu helay marka ay joogto hilbaha loo sadaqeeyo asnaamta qaynuunkii bawlos uu dejiyey wuxuu ahaa in wixii laga shakiyo iyo fikirka masiixiyiinta ee hagaagsan ayaa ku imaanaya xurmada qofka masiixiga ah haddaba ma ahan inaan samayno waxyaabo kufinaya walaal masiixi ah oo aan weli ku gaamurin qowlka ilaah marka ay sidaas tahay ayaad mooddaa in xorriyadda qofka masiixiga ah ay xadaysan tahay waxaa la doonayaa in laga fakaro walaalka itaalka yar haddaba qaynuunkaasi bawlos wuxuu ku qorayaa ama uu ku soo celcelinayaa intuu ku jiro warqaddan uu u qoray reer korintos cutubkii lixaad aayadda laba-iyo tobanaad oo aan horay u soo aragnay ayaa bawlos uu inagu leeyahay sida tan wax waliba waa ii xalaal laakiin wax waliba iima roona wax waliba waa ii xalaal laakiin waxba ima addoonsan doonaan mar kalena wuxuu ku leeyahay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba ma roona wax waliba waa xalaal laakiin wax waliba wax ma dhisaan wuxuu leeyahay bawlos ma ahaan in qof waliba uu raadiyo wixii u roon laakiin nin waliba waa inuu baadi goobaa wanaagga deriskiisa xorriyadda masiixiyiinta waxaa xadaynaya qaynuunka ah in qof waliba uu raadiyo wixii u roon laakiin nin waliba waa inuu baadi goobaa wanaagga deriskiisa haatan bawlos wuxuu doonayaa inuu inoo sharaxo xaalkan ku saabsan xorriyadda masiixiyiinta marka dhanka kale laga eego wuxuu haatan ku hadlayaa awooddiisa rasuulnimo oo ah jegada xaqa ah ee uu leeyahay dabeetana wuxuu ka hadlayaa xaqiisa iyo in kiniisaddu ay taageerto wuxuu haatan u bayaaminayaa kiniisada xaq ah inay baahidiisa haqabtiraan maadaama uu yahay wacdiyahooda injiilka wuxuu isticmaalayaa waxyaabo shakhsi ahaaneed si uu sharaxaad uga bixiyo xorriyaddiisa masiixinimo bawlos wuxuu ugu horraynta difaacayaa xaqa uu u leeyahay tan rasuulnimada bawlos waxaa dabeecaddiisu ay ahayd inuu difaaco rasuulnimadiisa waayo meelo badan ayaa laga imtixaamay ama laga jarribay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka sagaalaad aayadda koowaad ee baalka saddex boqol ee kitaabka axdiga cusub ayaa waxaa qoran sida tan miyaanan xor ahayn miyaanan rasuul ahayn miyaanan arkin rabbigeenna ciise miyaydnaan ahayn shuqulkayga xagga rabbiga haddaba bawlos wuxuu ku bilaabayaa miyaanan rasuul ahayn haddaba jawaabtu waxa weeye haa rasuul baa tahay markaana sida su'aashan loogu dhigayo ama loo abbaarayo ayaa dalbanaysa jawaab waafi ah waxaa kaloo bawlos uu leeyahay miyaanan xor ahayn haddaba mid ka mid ah aqoonsigiisa ah inuu rasuul yahay ayaa waxay ahayd inuu la kulmay ciise masiix shakhsi ahaan bawlos wuxuu daboolay shuruudda laga doonayo qofka rasuulka noqonaya mar kale ayuu haddana leeyahay miyaydnaan ahayn shuqulkayga xagga rabbiga haddaba rumaystayaashii reer korintos waxay ahaayeen mirihii iyo aqoonsigii rasuulnimada bawlos haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda labaad ayaa waxaa qoran sida tan xataa haddaanan kuwa kale rasuul u ahayn idinka waa idin ahay waayo waxaad tihiin shaabadda rasuulnimadayda xagga rabbiga waxaa bawlos iminka uu leeyahay xataa haddaanan kuwa kale rasuul u ahayn hase yeeshee rasuul wuu u ahaa kuwa kale balse marka uu leeyahay haddii ayaa waxaa imaanaya in sharuud lagu xidho warbixinta ku xigta si kastoo ay tahayba rasuul bawlos rasuulnimadiisa ku hor difaaci maayo reer korintos waayo masiixiyiintii reer korintos way garanayeen in bawlos uu ahaa rasuul haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha saddex ilaa afar ee cutubka sagaalaad waxaa qoran sida tan daafacaaddayda aan kuwa i imtixaama iskaga daafaco waa tan miyaanan annagu jid u lahayn inaannu wax cunno oo wax cabno haddaba bawlos wuu iska daafacayaa kuwa isaga imtixaama waxay u muuqataa in bawlos eedeen uu kala kulmayey dadka taasoo ku saabsanayd rasuulnimadiisa wuxuuna haatan u jawaabayaa kuwaasi isaga imtixaamaya sidee buu isaga daafacayaa haddaba waxaa bawlos uu ku leeyahay aayadda afraad miyaanan annagu jid u lahayn inaannu wax cunno maadaama bawlos uu ahaa rasuulka ciise masiix bawlos wuxuu lahaa xaqa ah inuu wax cuno oo wax cabo ama inuu isticmaalo xorriyaddiisa ah inuu cuno wuxuu doono maadaama uu rasuul ahaa wuxuu lahaa xorriyad waxaase xorriyaddiisii xadeeyey ama dhimay kuwa kale wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos oo aannu cutubkii hore ku soo aragnay waa cutubka siddeedaad aayadda saddex iyo tobanaade sida tan taas aawadeed haddii cunto walaalkay xumayso hilib weligay ma cuni doono si aanan walaalkay u xumayn haddaba wuxuu lahaa xaqa ah inuu cuno hilibka uu doono laakiin wuxuu leeyahay haddii cunto walaalkay xumayso weligay hilib ma cuni doono wuxuu haddaba bawlos halkan inoogu muujinayaa inuu xorriyaddiisa u isticmaalay si ikhtiyaar ah oo aan ninna qasbin miyaanay haddaba kula ahayn dhegaystow haddaba waa xorriyad ikhtiyaar ah inuu qofku awoodo inuu sameeyo shay haddana wuxuu leeyahay ikhtiyaarka ah inuu sameeyo wixii uu horay u goostay inaannu samayn haddaan xigashada warqaddan koowaad ee reer korintos halkeedii idinka sii wado ayaa waxaan eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka sagaalaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan miyaanan jid u lahayn inaannu haweenay walaal ah kaxaysanno sida rasuullada kale iyo walaalaha rabbiga iyo kayfas ay sameeyaan marka uu leeyahay walaalaha sayidka ayuu ula jeedaa kuwii kuhooyada ahaa ciise masiix sida yacquub iyo yuudas oo ahaa rag xaasas lahaa waxaa kaloo aan idiin sheegayaa in butros xitaa uu guursaday raggaas waxaa la socon jiray hablahooda marka ay safarrada wacdiska dibadda u aadayaan bawlos wuxuu leeyahay isagaba xorriyad uu sidaas ku yeelo laakiin wuxuu si xor ah ama ikhtiyaarkiisa ah u doortay inuu naagla'aan safro marka uu ku jiro wacdiska haddii nin wacdiye ah aannu naagtiisa kaxaysan ayaa dadku baryahan ay la yaabayaan waxaa jiraya marar aadan wadanaynin xaaskaaga bawlos waxaa hor yaallay xaalado ku kallifay ama duruuf ku kalliftay inuu keligiis ahaado haddaba wuxuu leeyahay haatan xaq baan u leeyahay inaan naag kaxaysto laakiin buu yidhi waxaan go'aansaday inaan keligay ahaado haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka sagaalaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan mase aniga iyo barnabas oo keliyaan jid u lahayn inaanan shaqayn marka ay sidaan tahay bawlos wuxuu leeyahay isaga iyo barnabas guryaha way iska joogi kari lahaayeen haddii ay doonayeen marka dhanka kale laga eego markaana ma ahan buu leeyahay haddii aan doono inaynan joojin karin safarrada wacdiska balse buu leeyahay badbaadadeenna wax ku dhacayaa ma leh haddii aynu guryaheenna iska joogno weli waxaynu ku guda jirnaa xigashada warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka sagaalaad aayadaha toddoba ilaa sagaal waxaana qoran sida tan askarigeebaa qarashkiisa weligiis iska bixiya yaa beer canab ah beera oo aan midhaheeda cunin ama yaa ari daajiya oo aan caanaha ariga dhammin waxyaalahaas ma sida dad baan u leeyahay oo sharcigu miyuusan waxyaalahaasi oo kale lahayn waayo waxaa ku qoran sharciga nebi muuse waa inaadan dibiga af xirin markuu sarreenka burburinayo ma ilaah baa dibiyada oo keliya dhowra haddaba maalmahaasi dibida ayaa loo isticmaali jiray inay badarka tumaan ama ay riiqaan iyagoo sida rati geedmacsar shiidaya iska daba wareegaya oo dhagax shiidka badarka lagu riiqo wareejinaya haddaba taasu waxay xanshirinaysaa gellaydii oo buunshihiibaa dibadda imaanaya dabeetana buunshihiibaa la haadinayaa inta meel dabeel ah lala yimaado waxaana soo haraya jariirtii markaana waxaa jiray sharci aan dibida looga afxeraynin badarka marka ay dhagaxshiidka ku riiqayaan haddaba maadaama dibigu uu shaqaynayo ayaa ilaah uu doonayaa inaan dibiga afka laga xidhin iyadoo aan la doonaynin inuu haruurkan la xashirinayo cuno waxaa markaasi loola jeedaa haatan inaan wacdiyaha aan la af xidhin oo weliba waa in la quudiyaa marka uu howshiisan ku dhex jiro haddaba gunta xaajadu waxay noqonaysaa in gooray ahaataba soomaalidu ay wacdiyayaasheeda injiilka siin doonaan mushaaro ninna lacag kugu siin maayo inaad masiixi noqoto laakiin markii aad u adeegayso waa in kan adeegga wadaa la quudiyo ilaah wuxuu leeyahay ma ahan in dibiga la afxidho isla sidoo kalena kuwa wacdiya hadalka injiilka ma ahan in la afxidho qaynuunkana waxaa dhigay ama qotomiyey ilaah bawlosna isla qaynuunkan ayuu leeyahay wuxuu quseeyaa xitaa wadaaddada bawlos wuxuu haatan leeyahay isaga oo rasuul ah oo weliba kuwa kala quudiya ayaa xaq u lahaa in isna la quudiyo ama la daryeelo haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha toban ilaa kow iyo toban ee cutubka sagaalaad waxaa qoran sida tan mise innagoo dhan buu inoola jeedaa hubaal aawadeen baa loo qoray waayo kan beerta qodaa waa inuu rajo ku qodo kan tumaana waa inuu tumo isagoo rajaynaya inuu wax qayb u helo haddaannu idinku beernay waxyaabaha ruuxa ma wax weyn baa haddaannu waxyaalaha jidhka idinka urursanno sarreeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow saluula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin